wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayay horumarinta ganacsiga gaar ahaan waaxyada ganacsiga aan rasmiga ahayn kuwaasi oo wajahaa caqabado kala duwan shirka waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya ganacsato iyo madax kale agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xasan shire ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan maanta halkan kulankaan u joogno oo workshopka ah anagoo wada hadlayno sidii loo taabagelin lahaa qeybaha dhaqaalaha ku saabsan ee dalka la rabo in laga dhigo kuwo markaa si formal u shaqeeya oo dhaqaalaha ugu badan ee hadda soomaaliya sida jirtaahi waxaad moodaa in in badan ay si informal u shaqeeyaan sidii agaasimuhu hadda uu ka dhawaajiyey waxaa la qabtay baaritaano badan oo ay qabatay hay-adda saadisa ee qaranka oo ay ku muujinayso arrimaha wasaaradda waaxdeeda horumarinta dhaqaalaha ayaa marka dib u eegeysa habkee ugu fudud ee loo taabagelin karaa waxyaabihii ka soo baxay warbixinta in la formalize gareeyo dhaqaaluhu waa mid wax badan ka qaadanaya kobaca dhaqaalaha dal jira markaa sidaad ogtihiinna tiirka dhaqaalaha ee qorshaha isbeddelka qaran ayaa in badan muujinaya hababkii iyo nidaamkii loo mari lahaa kaasoo furaya ama furow ah horumar waara ee laga gaadho kobaca dhaqaalaha kaasoo ku dhisan dhaqaalo markaa leh canshuur iyo isla xisaabtan dalkuu leeyahay dhaqa hantidiisa in loo beeqaamiyo ama wax laga qabto jiilalka soo socda haddii marka shaqadaa la qabto oo laga shaqeeyo in dhaqa dhaqaalaha markaa formal sector lageeyaa waxay abuureysaa marka jawi dawladdu ay markaa ku ogaan karto kororka dhaqaalaha jira shirkan ayaa muhiim u ah ganacsiyada yaryar maadaama lagu horumarinayo shaqadooda waxna looga qabanayo caqabadaha haystaa